kusoo dhawaada dhegeystayaal waa kulan kale taxaniheennu waa kii koowaad talkiisii lixaad in wada sheekaysigan waxaa marti noogu ah cumar xasan mowduucuna waa mowduuc ballaadhan oo baaxad weyn waa falsafadda iyo baahida aadanuhu uu qabo laakiin waan soo koobeynaa intaan ka awoodno cumarna baddaas aan xilliga lahayn ee mowduucan kama wada dabaalan karo oo dee waa ballaadhan yahay saan soo wada sheegnay ee wuu soo koobkoobi waanaanu ku faraxsanay aqbalkiisa cumarow bal mawduuca si guud sharaxaad waafi ah adoo nooga siinaya kuna bilaabaya ugu horeynba maxay tahay falsafadii kusoo dhawoa ha aad baan ku salaamayaa seki walaal oon dhowahay marka su-aasha aada weydiisay haddayaan usoo noqdo waa maxay falsafad falsafad marka koowaad horta kelmaddu waa philosophy philosophy macnaheeduna waxa weeye jeclaanta murtida ama jeclaanta xikmadda xikmadda carabi marka jeclaanta murtida bay af soomaali qayaxaan ku noqonaysa waa kelmad greega oo ka kooban philo iyo sophi oo macnaheedu jacaylka xikmadda marka kelmaddu halkaas ayay ka timi markooda koowaad marka labaad waa maxay falsafad si aan u fahno waa maxay falsafad waxaan leenahay qeexidda kelmaddan waa arrin ay aada ugu wareereen ama aada laisugu maandhaafeen dadkii falsafada ka shaqayn jiray ama ku mashquulsanaa marka falsafad waa maxay tusaale ahaan filosofaradu aada bay u kala tageen ama midba doc buu ka eegay ninkii filosofarkii la odhan jiray decart renia decart ee reer faransiis wuxuu ku leeyahay buuggiisa principles of philosophy ama mabaadi'da falsafadda buugga la yidhahdo wuxuu ku leeyahay falsafaddu waxay tahay daraasaynta ama barashada mabaadi'da guud daraasaynta mabaadi'da guud noloshu waxay leedahay mabaadi guud oo u baahan la fahmo marka mabaadida guud daraasaynteeda ayaa falsafad la yidhahdaa buu ku leeyahay marka isaga halkaas ka eegay nin kale filosofarka kale emmanuel cant isaguna filosofer weyn ahaa oo jarmal ahaa isaguna wuxuu leeyahay waxa weeye falsafaddu aqoonta ka soo baxda caqliga manaha markaas wax kasta oo caqliga xidhiidh lale iyo iyo garaadka wuxuu leeyahy waa falsafad markaan arki doonaa falsafaddu iyo meelaha ka majaalaadka iyo meelaha ka shaqayso iyo say isugu xidhan yihiin marka si kooban haddii loo eego waxaa kaloo la odhan kara marka lasoo xooriyo tacriifaadka ka mida iyo qeexitaanka waxaa ka mida falsafaddu waa daraasaynta ama rogrogidda ama barashada daraasaynta ama dabagalka ama doonista ogaanta runta ku saabsan nafteenna iyo runta ku saabsan adduunka iyo xidhiidhka aan la leenahay nafteenna iyo caalamka iyo inagu baan isleenahay marka afar qodob wey daraasaynta koowaad waa maxay daraasaynta nafteena talabaadna waxay daraasaynta caalamka lagu xeeran saddexaadna waa maxay xidhiidhka aan la leenahay caalamka ka afraadna waa maxay xidhiidhka aan inagu isla leenahay dadku isla leeyihin afartaa qodob waaweyn bay si guud u daraasaysaa marka muhiimaddu waa maxay falsafadda gebigeedu waa barashada ama daraasaynta nafteena basharku naftiisa daraaseeyo lamber two caalamka daraaseeyo si qoto dheerna u daraaseeyo lamber three waa maxay caalamka iyo xidhiirka aan la leenahay innaga iyo caalamkan aynu dhex joogno xidhiirkaan la leenahay in la daraaseeyo qodobka afraadna waa maxay inagu dhexdeen xidhiirka aan isla leenahay in la daraaseeyo si kooban markaa loo eego aniga kaasaa ila ila ila ila ila macquulsan oo falsafaddu waa fahanka nolosha fahanka caalamka fahanka xidhiirka basharka iyo amaba xayawaanka iyo ka dhexeeya dhexdooda iyo iyo ka dhexeeya iyo iyo caalamka iyo fahanka ka dhexeeya xayawaanka dhexdiisa marka waxaas waxyaabo badan baa ka dhalanaya siyaasadii baa ka dhalanaysa sayniskii baa ka dhalanaya akhlaaqdii baa ka dhalanaysa marka falsafaddu waa mabaa barashada mabaadi'da guud buu yidhi kant ninka loonji nietzsche isaguna wuxuu yidhi waa barashada mabaadi'da guud iyo fahamka ama ama ama deedafaynta khuraafaadka iyo antarabaqashka iyo doonista xaqiiqada nolosha iyo caalamkaba buu nietzsche isaguna leeyahay marka si kooban haddii loo eego waa maxay falsafadu waa barashada mabaadida gooda nolosha iyo xidhiirhka basharku la leeyahay nolosha intaa ayaan kusoo koobi karnaa aada baad mahadsantahay saaxiib su-aashaas haddaan kasoo laabano cumarow imsay school ama dugsi ayay u qeybsantaa falsafadu amaba loo qeybiya
waxaan leenahay iskuullada falsafadu aad ayuu badan yahay taa tiro male wax boqol ku dhow boqol iskuul hadda mara iyo ka badan bay marayaan tiraba male tiro koob toosa oo jira ma jiro macnaa waa aad u faray badan yihin farac kasta wax ka sii dhalanaya intaasoo iskuul laakiin waxaa jira iskuullo caana oo qofka raba inuu falsafada wax ka ogaaday ama si guud wax uga ogaado uu ay tahay khasab ama kulli muhiim ay tahay baan isleeyahay inuu wax ka ogaado oo beryihii dambena aada adduunka dadku u isticmaalayeen tusaale ahaan waxaa ka mida falsafada falsafada lahaa stoic philosophy ama stoicism carabtu waxay dhahaan alfalsafa alrawaaqiya ba lahaa oo tusaale waxaa ka mid a falsafada iskuulka kale lahda nihalism waxaa ka mid a iskuulka kale la yidhaahdo existentialism waan fasiri doonaa waxaas o dhan waxaa ka mid a iskuulka marxismka la yidhahdo iyo iskuulo kaloo badan iskuulladaas ilaa afarta ah haddaan eegno ama qaar ka mid a eegno kii u horreeyey aan aan xusay waxaa lahdaa falsafada stoicism marka maxay tahay falsafadan falsafadani waxay ka waxay ka timi amaba salkeedii uu ahaa waddanka greega magaalada athens niman filosofara baa jiray oo halkaa joogay dabadeedna nin ka mida nimankaa ayaa wuxuu sameeyey meel buu dadka isugu keeni jiray waxaa addoon baa ka degtay ganacsadu ahaa addoontii baa ka degtay alaabta ka baabaaday dabeedna uu soo noqday halkuu halkuu dee wareeri lahaa ee qofku markuu dhibaato weyn ku dhacdo ganacsigiisa dhan baa baabaay dabeedna meel buu furtay uu xikmadda dadka ugu sheego meesha la yihahdo athens marka meeshaasa laisugu iman jiray meesha marka stoy baa la odhan jiray stoy meesha stoy meel ku taallay bay ahayd magaalada magaalada athens maxay markaa falsafadan ka hadlaysaa taas waa uun say ku bilaabatay ninkaas meesha muxuu ka heli jiray markaa ninkaas maxayna falsafadan ku saabsan tahay waxay ku saabsan tahay falsafadani si kooban waxay leedahay see baan ugu noolaanaa marka wax aanad rabin oo aanad waxbana ka qaban karin eg wax aanad rabin waxna aanad ka qaban karinin ay kugu dhacaan maxaad samayn saaad u noolaanaysa tusaale ahaan maanta waxaa dhici kartaba qofka nool dagaal baa adduunka dhacay wax kama qaban kartid ku yar baa lasa dhacay saaad u noolaanaysa roob baa kaa helay roob baa da-aya mana rabtid roobka inaad meel u baxdaa rabtay magaalada soo marmarto haye roobki baa da-aya maxaad ka qaban kartaa waxba soo maha see u noolanaysa waxaad ku dhalatay waddan aanad jeclaynba tusaale ahaan waddan aad ku qanacsanayn dadkiisi iyo soo noolin barka maxaad ka qaban kartaa waxba kama qaban kartid waxaad leedahay midab dadka qaarkood dee xagaaba inayba midabadooda ka qabaan cuqdad lakin waxba kama bedeli kartid waxaa dhici karta inaad tahay nin ama naag ma bedeli karti midna nin inaad tahay naag inaad tahay inaad dheer tahay inaad gaaban tahay waxba kama bedeli kartid marka waxyaabaha aanad ku qanacsanayn laakiin aanad waxba ka qaban karin ama musiibo ha ahaato marka ama adiga dookaaga waxaaga ha ahaato aanad waxba ka qaban karin see loola noolaanaya waxay ku leeyihin marka iyagu waxaal ku hayaan wax aad xoogga saartaa waxaad wax ka qaban karto waxa aanad waxba ka qaban karin iska daa tusaalehan maxaad wax ka qaban kartaa adigu afkaartaada wax ka qaban karta marka ay maanta qaraxyo ka dhacaan wadanka ama dhibaato ka dhacdo ama inaad qaracmin oo stress kugu dhicin oo xanaaqin weeye bay kuleeyihin qofka isaga wax ka qaban karaya dee siyaasi ah tusaalahaan waa waa inuu wax ka qabtaa lakin qofka waxba ka qaban karin dad baa la laayay maanta aad jeceshahay way dhintay ma soo noqonayaan marka laakiin waxaad kantarooli kartaa aada ku dareenkaaga waxaad dargafooli kartaa si aad ugu jawaabayso waxaad jawaabi kartaa fikirkaaga ku saabsan dhacdada baad kantarooli kartaa wuxuu ku leeyahay waa inuu fikirkaa kantaroola oo marka dhibaatooyin aan waxba ka qaban karin dhaca ay nug isku mashquulaa halkii aad ooyi lahayd halkii aad stress kugu dhici lahaa halkii dhibaato kaasu gaari lahayd waa inaad isku daydaa inaad caadi ka dhigto tafsiirkaaga ku saabsan dhacdadana aad ka dhigto mid adiga aan wax ku yeelin iyo wax ku taraa marka waa falsafad hadda aada adduunka waagaa horena way way way way way way bay bay bay jirtay greeg hore tusaale ahaan nimanka filosofarada waaweyn ah ee falsafadan caanka ku ah ee wax ka qoray wax ka mid ah epictetus nin la- epictetus wuxuu ahaa nin addoona marka addoonnimadii marka waxba kama qaban karin isma xorayn karin marka muxuu yihi addoonnimadan la noolaanaya caadi waa in addoonnada ku dhex farxaa buuri wax haddaan ka- macnaheedu ma aha inaan halgamin laakiin wuxuu arkeen wax ka qaban kareen tusaalahaan waxay sheegaan maalin maalmaha ka mid ah baa markuu falsafadan iyo wax keenay uu dee ninka addoon addoonsan jiray uu arkay ninkaan iska faraxsanba buu ninkii baa u yimi maanta dambe wuxuu ku yidhi waxaanaad samaynayso waan kaa baabiinaya daawahaye lugtu wuxuu gashay meel laba ah, laba ah, qori dhexdooda dabeedna lugtu kaa jabinaya buuri marka lugtu uu markuu jabinaya lugta buu dee ninkii buusil ha ooyo ka ka ooya oo dhe waxaana sheegaysaa waa khuraafaad qofku waxba gefuul matala muhiimadda waxa lagu sameeyo ma xama jaro dareenkaagu waa dareen aad control kartaa meesha tukuy dabeed markuu lugtii u gasho birtii ama xa- wixii uu ku jabinayay buu wuxuu ku yidhi abictots bay yidhaahdaan waad waad awoodaa waad awoodaa waad awoodaa ninka bani maxaad ka sheekeynaysaa suu waa koogi waad jabin kartaa lugteeda waad jabin kartaa waad jabin kartaa waad jabin sugu laha waad jabin kartaa buu jabiyey bagac markaasuu dee waa xanuunsanaya yes laakiin markaasuu wuxuu yidhi meenan kuusii sheeginba eeg ninkan wuxuu rabay inuu ku raaxaysto oohintiisa iyo baroortiisa markuu jawi yidhahdaa ma odhan wuxuu waan kuusii sheegay inaad jabin karto lugta waxay yidhaahdeen markaasuu xoreeyey marka abictus qoraallo badan iyo bugaag badan oo qoray iyo sh- hadallo badan uu uu ka tegay baa jirta waxaa kaloo jira ninka la odhan jiray marcus aurelius marcus aurelius wuxuu ahaa imbarador imbaradorada romania madax ka ahaa marka isaguna mar- dee dowladdaasu haystay boqor buu ahaa dadka lama sheekeysan jiray isma fahmi jirin dadka yes waddanku maamuli jiray dadka saa ay u nool yihiin buu la ordi jiray laakiin wuxuu lahaa buug wax ku qoro oo meditation la yidhahdo isaga isu qori jiray buug ku sheekeysan jiray markuu dhintay kadib baa buuggii la helay marka buuggaas aad buu ugu fiican weeyey meditation hadda waad ka heli kartaa meel walba xitaa waad google garayn kartaa meditation haddaad ku dhifato waad helaysa marka meditationkaasuu qoray buuggaas wuxuu kaga hadlayaa isaguna taalin lamid ah. oo waa isla sheekaysi qofku nolosha suu waxyaaba aanu gacanta ku qaban karin waxyaaba aanad adigu gacantaada ku jirin see loo dhaqmi waxa aa- adiga aad wax ka qaban karto wax ka qabo kuley waxaan wax ka qaban karaa buley inagu dareenkeenna iyo tafsiirkeenna dhacdooyinka iyo lafalgalkeenna dhacdooyinka laakiin wax kama qaban karto wax- dhacdooyinku laba u kala qaadaya waxa aynu wax ka qaban karno iyo waxaynu wax ka qaban karin kow waxaynu wax ka qaban karaa buley kow marka koowaadba waa fikirkeenna marka fikirkeenna waa inaan hagaajinaa marka madrasadaan ku dheeraaday madrasadaas waa madrasad stoicism la ama stoic philosophy ama almadrasa alfalsafa alrawaaqiya la soomaali waxay ku noqonayso in la baaro wey ma garanayo falsafada eh, istaad raacinta miya maybe marka akhyaartu baa la eega waxaa ka mid a marka falsafadaha kale iyaguna cusub beryihii dambe nihalism fikrada la yidhahdo amaba eh, eh, nihalism waa kelma- nihi waa kelmad latina macnaheedu waa maxay waa waxba okay haddaba maxay falsafadani tahay waa in aad weydo aaminaadda macnaha ee ku saabsan waxyaabaha qaarkood waxyaabaha qaarkood ama waxyaabo badan inaad weydo inay macno darri noqdaan waa macno darro ay kula noqdaan marka waxaa jira iskuulka ugu caansan waxaa leedahay- waxaa leedaha existential nihalism baa leedaha jiritaanka macnaha waxba yahayada ku saabsan jiritaanka waxba yahayada jiritaanka marka maxay leedahay tani waxay leedahay wax allaale oo ku saabsan nolosha oo macna lihi ma jiro noloshu waa macna darray leeyihin inaad guursato waa macna darray iyo guri inaad dee iyagu base u fikerayaan wey ma garanay macnaha waxaan sharaxaynaa waa iyaga fikirkoodii adhuto dadka qaar iyo si kale u qaadan macnaha waxay leeyihin waxbaa noloshu macna male wax kastoo nolosha ku saa nolosha lafteedu macna male lafteedu macna male jiritaanku macna uu leeyahay ma jirto meeshan waanu iska joognaa waynu iska tegaynaa berrito wax macna ku dhex jiraana noloshan ma jirto marka filosofaro badan oo baa dee dhowra jiray oo caana oo oo qabay fikradda tusaale ahaan ana caan ka ugu caansan baa masleewi waxaa jiray filosofarka jarmalka la odhan jiray arthur schopenhauer schopenhauer wuxuu qabay inaan noloshu macna lahayn oo tusaale ahaan wuxuu qabay inaan caruura dhalin oo buug buu ka qoray waa- uu leeyahay yaana dhalin caruura maxaad adduunkan wuxuu leeyahay waa in la baaboo dad- basharku inuu adduunka ka tago wey buu leeyahay hee dhibaato ma meesha taalla macno kaloo yaalaan ma jiro marka taasina waa falsafad caano hadda dad badan laga yaabo inay si uun iyagu ay u arkaan iyadoo jirto waliba reer meelaha galbeedka oo kale oo laga yaabo dadka qaarna ay aaminsan yihin waxaa jirta markaa falsafada mid iyada u jawaabaysa oo kasoo horjeeda oo leedo existentialism la jiritaanka falsafada jiritaanka macnaha u doodaysa ee la jiritaanka waa ina- inaga macna u samaysan karna yes waxay laftoodu oo filosofaradan qabaan sideedaba uma laha macne laakiin macna loo samayn kara oo waxay leeyihiin iyagu jawaab bay u tahay tii hore marka waxaa ka mid a filosofaradan iyadoo tan aaminsan oo laba ay aabaheed leedo soran kierkegaard nin la odhan jiray nin filosofer reer denmark buu ahaa marka ninkaas baa ah, aada ugu doodi jiray waa ninka odhan jiray haddaad guursato waad qoomamayn haddaanad guursan waad qoomamayn haddaad isdisho waad qoomayn haddaan isdilin waad qoomayn haddaad wax badan buu jiri markii dambe markaas wuxuu kusoo koriyay that's the essence of all philosophies buri taas ayaa ah nuxurka falsafadahoo dhanba nuxurka falsafaduhuba waa intaa wax walba oo aad markaa hayso docda kale the other side is not green docda kale green maaha buu leeyahy haddaad maanta singalnimo ka cabanaysid qaar waxay ka cabanayaan buu leeyahay maanta ama ad- waxay ka cabanayaan iyaguna reerka iyo guurka haddaad maanta ka cabanayso eh, eh, inaad dhoofin tusaale ahaan qaar baa le qurbaaya maxaan ku fadhina haddaad maanta ka cabanayso inaad shaqayso oo shaqadan ku dhex jirto haddaad shaqadan qaar baa ka cabanaya waar shaqadan ma rabna yaan meel la fadhiisiin marka wuxuu leeyahay that's the essence of all philosophies nuxurka falsafadoo dhan ba waa intaaba waxaa kaloo ka mid ah eh, filosofarada existentialistka ah ee markii horena uu macalin u ahaa oo buugtiisa uu akhristay oo schopenhauer buu buugtiisa akhristay waa ninkii lo odhan jiray nitche frederick nitche uu ninkii yidhi ninkii ku dhawaaqay ilaahay waa dhintay yidhi ilaahay waa dhintay wuxuu uga jeeda macnaha mabaadi'da weyneed akhlaaqda waa dhimatay u jeeda marka isaguna wuxuu ahaa philosopher existentialist waxaa ka mid ahaa nicola john paul sartre ee faransiiska ahaa carabta waxaa ka mid ahaa shi- ninkii, eh, doctoorkii weynaa ee cabdiraxmaan badawi kitaab buu ka qoray eh, alwujuudu eh, maxaa la odhan jiray الفلسفه والوجود مهد الا مقعي بوك كقول عبد الرحمن بدوي وحكوا بوغاك بعد قوري نيتشو كلا بوك سوري كقول عبد الرحمن بدوي عبد الرحمن بدوي مركب على وحها فيلسوف الوجوديه آه، في العالم العربي وحا فيلسوف وجوديه في العالم العربي كسغنا قفك عربي يقان واخري كلا بوك بوك له نيتشه وكقوري نيتشه بوك كواد قوري سواء لباتن جير سغالتن جير وقوري bayda wey cabdiraxmaan badawi wuxuu ka hadli jiray sagaal luuqadood jarmalka faransiiska ingiriiska ingiriisiga sbaanishka waxaas dhan buu ka hadli jiray nin mawsuuca buu ahaa soconaysa marka qofkii carabiga yaqaan ha yara akhriyo buuxti okay existentialismkaasa ka mid a saaxiib waxaa ka mid a marxism oo dee caan iyadoo ah falsafadii marxism baa la yihahdaa waaba madrasa dhan weeye waa iskuul dhan oo oo philosophy marxism la yihahdaa marka iskuulkan wuxuu ku beesgareysay asal oo ah naqdinta capitalism waxa la yihahdo hanti goosadka in la naqdiyo ba asal ah. waa bad ilaahay isagu u baahan sharaxaad dheer qofkuna uu u baahan yahay inuu wax badan akhriyo marka details mase geli karayo oo waa- waa hawl adag- waa hawl u baahan faahfaahin dheer marka waxaa ka mid a falsafadahaas afarta abaan soo qaatay ilaa saddex baan soo qaatay malaya falsafadu madaarisaas ka mid waxaa ka mid hedonism baa ka mid a logical positivism waxaa jira Eh, rationalism baa jirta midhahdo waxaasoo dhan waa f- waa madaaris falsafadeed marka intaasaan kaga baxaya jawaabta waa tahay cumar een, aan ku soconno sidee falsafaddu inooga caawin kartaa furfuridda maankeena
sakiw falsafaddu waxay nooga caawin kartaa furfuridda maankeenna waa su-aal weyn marka haddaan isku dayo inaan k- bal wax ka idhaahdo kolley waxay noqonaysaa furfuridda maankeena waxay falsafaddu nooga caawin kartaa si weyn bay nooga caawin kartaa kow waayo waxaanu samayn karaa waxyaabaha inaga caawin karta waxaa ka mid ah waxa la yidhahdo critical thinkinga التفكير النقدي بالعربي هذا معناه فكر نقدي انت انا وحي وحي نوع عاون كرتا فرد مان كينا inaynu eh, iska kala shaandhayno bay- waxayna gaadhsiin kartaa oo nooga caawin kartaa inaynu kala shaandhayno afkaaraha aan salka adag ku taagnayn iyo kuwa salka adag ku taagan afkaaraha ku saabsan waxa la yidhaahdo muqaaladaadka ama falasiska ama terorogta ama ku saabsan dagaalqaafyada iyo iska hadalka ku saabsan baynu si aanu fahmi karnaa waxay naga caawin kartaa oo kale iyana muhiima dooduhu inay noo noqdaan doodo asal iyo meel laga duulo leh bay iyadana inaga caawin kartaa oo doodo badan hadda ay dadku ku doodaan badan adduunka oo dhan bade meel kasta joogaan waa doodo aan meel u socdaan meel ku socdaan dad badan garanayn qofka hadduu falsafada barto wax walba asalkiisa inuu ogaado buu isku dayaya xaqiiqa in la wada gaari karo waxyaaba qaarkood ba xaqiiqa la gaari karin laakiin at least waxaad ogaanaysaa xaqiiqadii waxyaaba badan marka waxaad ogaanaysaa asalka qofka ka duulayaad ogaanaysaa tusaale ahaan hadda waxyaaba cajiibka wax ka mid a ee innaga dhexdeena deka jira doodaha ka socda wax ka mid a qofka ku doodaya arrin tusaale ahaan dhaqaalaha ku saabsan oo suuqa furan ku saabsan falsafad buu ku salaysan yahay suuqaa furan marka haddaad qofkii aad natiijadiisa iyo hadalkiisa ku mashquulmaysid qofku falsafada ka dambaysa hadalkiisa aad ogaanaysa qofka ku doodaya tusaale ahaan waxyaabaha xarakaadka islaamiga oo kale ku saabsan xarakada kasta iyo waxay qabtaad fahmi karta haddaad deep thinking samayso leanna falsafadu wax kale maaha waa inaad qof tafkiirkaaga ku salayso qoto dheer wuxuu xubsato wey macnaheedu marka waxaan odhan karnaa doodaheenna ayay hagaajin kartaa wax ku dari kartaa waxay kaloo maankeena furfuridiisa uga qayb qaadan kartaa inagoo iska kala shaandhayn afkaaraha liita iyo kuwa macquulka kuwa firoon ee dee faa'iidada leh waxay kaloo inaga caawin kartaa inaan ogaano wax walba iyo meesha uu salka ku hayo marka waxyaabahaas inaga caawin kartaa marka waa intaasaan odhan lahaa waayahay waa maxay xiriir ka dhexeeya barashada falsafadda iyo kororka heerka xalinta ee maskaxda yacni sidee falsafaddu nooga gacan siisaa in aynu dhibaatooyinka xalinno oo lafa gurno saki waxaan odhan lahaa falsafaddu waxay nooga caawin kartaa kow horta marka koowaad wixii haddii asalkiisa laisla fahmo doodda way soo dhawaanaysa marka doodeennii baa soo dhawaanaysa dood soo dhaweyn bay noqon kartaa tusaale ahaan qofku waxaanad waxay yidhahdaan qofku alinsaanu caduwa maa jahil qofka insaanka waxaanu garanayn waa cadow isaga yahay waxyaaba badan hadda dad badan laga yaaba inay iska diidan yihiin ama qaarkood aynu iska aqbalnaba waxaa keenaya waa faham la-aan badan baa jirta marka kow dhibaatooyinka inaan la fugurno waxay nooga caawin kartaa kow marka koowaad asalkaynu isla fahmayna sheekada sheekadii baynu meelaynu ka ambaqaadno helin oo qodob aada u muhiima waxaa kaloo ay nooga caawin kartaa inaan dhibaatooyinka xalino waxaynu fahmaynaa qofka kale iyo meesha uu ka taagan yahay qofka kale iyo perspectivekiisaan fahmayna maanaa qofka kale xaguu ka duulaya baan fahmayna marka aan qofka kale meeshu ka duuli fahmin waxaa inoo fudaanaysaa inaan markaa at least isu soo dhawaano ama at least intaan qofkii fahmno aan u cudur daarino baa dhici karta oo waxaa la yidhahdaa mataqaanaa إذا عرف السبب بطل العجب مقتل هذه صرفتي لك هذه سببك أد فهمتو ليابك وحاجة عملوا كاب حوتي بركا waxaa taas naga caawisa waxay kaloo inaga caawinaysaa inaan fahanno sida basharku inaga duwan u fakerayaan maxay ku dhiseen dad badan waxa laga yaaba waxyaaba qaar markay qalan la yaabaan laakiin marka ay ogaadaan meeshay ka keeneen dadku waxaan ku dhiseen uu yaabkiina yaraado adiga laftaaduna aad dib isugu noqoto waxay kaloo inaga dhisaysaa inaga dhibaatada inaan la fukurno oo naga caawin kartaa marka aynu aynu ogaano in in in in in in in macnaha kaloo inaga dhis kartaa falsafadu inaga caawin kartaa inaynu inaynu kor u qaadno heerka garaadkeena bay keeni kartaa marka afkaar badan iyo lafagur badan aynu sameyno waxay keeni kartaa in markaa maskaxdeena iyo intellectual capacitygeenu uu kubco oo maankeenu uu fido bay keeni kartaa marka waxaan odhan lahaa dhibaatada inaan lafagurno xaalino way naga caawin kartaa qodobadaasna naga caawin kartaa waxaana iyagala muhiimsan aniga qofku inuu ogaado wax walba asalkiisa lambartu qofka kale iyo basharka kale ee adduunka nagula nool ama kuwa meel magaala nagula nool inaan fahno waxay ka duulayaan taasoo keenaysa inaan markii hore meeshaan ka taagna adaliist ka soo dhawaano oo ka fahno qofku waxa kuu socdaa qodobka saddexaad ee muhiimka wax weeye innaga iyo intellectual capacitygan ayay korinaysa marka intaasaan odhan lahaa iyada waa tahay bal aynu u kacano dhanka falsafadda iyo jiraalka diimaha ruux ahaan talow sidee iskula xidhiidhaan sida jacaylka suufiga iyo falsafadda
marka koowaad diinta iyo falsafadda waxaa ka dhexeeya beenahuma cumuumun wa khusuusun mutlaq wax dhahdo macnaha waxa weeye diin kastaa falsafad bay la xidhiidhaa laakiin falsafad kasta ay diin lama xidhiidho qasab waxaa ah diintu inay falsafadda asal ku yeelato waayo dadka qaar waa la yaabeen hadalkaas waayo haddaad rabto inaad diinta sugto waa inaad falsafadootaa khasab weeye maxay u tahay kow waxa diintu ay baadhay ugu weyni waa ilaahay marka diintu mujarada diin ay tahay iyo nusuus kuma sugi karto ilahay jiritaankiisa waa inay falsafadootaa ilaahay jiritaankiisana u doontaa dood caqligala dooda caqligalka markay doonaysana way falsafadoonaysaa tusaale ahaan waxyaabaha filosofaradii horreeyey ee ka hadlay jiritaanka ilaahay waxaa ka mid a filosofarkii la odhan jiray aristotle filosofarka ugu weynaaba dadka qaar yidhahdaan taariikh addunya inta adduunku jirtay waa filosofarka ugu weynaa marka waa ninkii soo markuu ilahay u doodayay waa ninkii keenay fikradda fairest or unmofid mover kii ugu horreeyey ama almuxarik aladi laa muxarika lahu dhaqaajiyii koowaad ee aan cidina dhaqaajin qaab caqliya ayuu ugu doodaya diintu marka hadday rabto inay diintu waxay u baahan tahay falsafadda marka ay rabto inay ilaahay sugto oo ay u saa awgeed ba waxaynu arki karaa marka diinta laga doodayo ilaah lala do qofku mu'miniinta wadaadadu hadlayaan ilaah u doodayaan way falsafadoodaan dee khasab waa mas waa inaad falsafadootaa oo tirahda ilaahay qofka mulxidka markaa ilaahay ma jiro adnaa tirahda wuu jiraa maxaad samaynay quraan ma daliishanay quraan ma daliishanaysi dee quraanka ma aaminsanaba waana muqaalado dee circular reason wey inaad quraan ma daliishato wax ilaahay ma aaminsanay muxuu quraan aaminsan yahay markaad ku khasbantay inaad tirahdo arguments kii la yaqaani karto causality iyo asababiya wax lahahdo sabab baa jirta wax kasta oo oo dhaqaaqa sida ninkaas sheegayo cid dhaqaajisaa jirta si khazali oo kale xaadidka iyo muxdidka waxaa soo deriyey waa in wax soo wax keenay jiraan falsafadii kale ibnu sina iyo ka hadlaan ay ku saabsan burhaan sidiqiin layidhahdo oo kale ama la yidhahdo contingency argument baa layihahdaa mumkin alwujuud iyo waajib alwujuud iyo mustaxiil alwujuud doodaha dhaadheer falsafadda ah ee ilaah lagu sugayo baa diinta asal u ah laa diina biduuni falsafa wa tafalsuf wey diin ma jirayso haddaan la falsafadoon marka xaggaa diintu waa farac bay ka noqonaysaa falsafadda docdaas oo waxaa dee jira wax lahado philosophy of religion baba jira falsafadda diinta jirta si ay u jirto philosophy of politics ama political philosophy siyaasadda falsafadda siyaasadda asalka markaa tafkiirka basharka oo dhan waa falsafad marka waataan idhi beenahum cumuumun khusuusun mutlaq falsafad diin kastahay laabudda inay falsafad noqoto waa falsafad laakiin falsafad kastahay maaha diin beenahum cumuumun khusuusun mutlaq waa intaas ma garanaysaa marka halkaa markaan eegno diintu waa qayb ka mida falsafadaha waaweyn ee basharka u aaminsan yahay markaan taa kasoo tago farcan gaarka anu imaadee falsafada suufiga ku saabsan nin waa arrin muhiima arintaa falsafada suufiga ku saabsan laakiin jacaylka suufigan leh iyo iyo falsafadu laakiin sida uu sheegay ibnu carabi oo la yidhahdo asheikh alakbar sheikhii weynaade la yidhahdo qolada qolada tasawufku waaba sheikha ugu weyn badee tasawufka isaga iyo rumi iyo waa nimanka ugu waaweynaa marka isagu wuxuu leeyahay wuxuu kala saarayaa almanhaj alcaqli alistidlaali alfalsafi manhajka ay falaasifadu raacdo waa mid caqliya buli oo istidlaaliya potentiala oo caqliga la isticmaalayo iyo argument iyo muqadimaad iyo la isticmaalayo natiijooyin laakiin wuxuu leeyahay manhajka tasawufka ilaahay jacaylka alxuba suufi ku saabsan waxa weeye adhawq isagu waa dhawq wuxuu baxshay dhawq waa maxay waa dhadhan amaba waa dhadhan ha ama dooh ama ilhaam wax ku soo dhacaya qofka wey maha wax la raacayo wadad lasla yaqaani caqli ahayd wuxuu leeyahay waxay kula duwan yihiin qolana waa waa manhaj caqliya midna waa manhajka ay raacaysaa xubiga suufiga ama jacaylka suufiguna waa waa waa waa waa markaa dawqa ku saabsan amaba afsoomaali waxay ku noqonay dawq af soomaali waxay ku noqonayso toos u garan maayo marka waxaan ila tahay inay soo tahay ilhaam ama isnoo carabi dawq dooh amaba waxa weeyaan ilaahay wuxuu il- kugu ilhaaminayo oo aad naftaada la shawrayso gudaha ka helayso wax gudaha aad ka helayso wey buri oo aad ka helayso qalbigaaga quluubu alcaarifiina laha cuyuunun tara maa laa yaraahu nnaadiruuna wey garanaysaa marka labaas kala duwan waa laba manhaj oo kala jaada manhajka falaasifada iyo manhajka suufiyadu waa laba manhaj oo wado laba wado kala qaaday buu ina leeyahay ibnu carabi kitaabkiisa la yidhaahdo alfutuuxaat ah, almakiya baa la yidhaha kitaabka kitaabkaas ku taala marka saas kala duwan yihiin marka manhajka eh, suufiyada ay xubbiga ahi waa manhaj gaara oo waddo gaara maraya oo oo ku saabsan dawqa oo ku saabsan xubbiga iyo kashfi alkashf alilaahi ku saabsan oo qofka iyo naftiisa u helayo waana baab dee gaaro in la dersa u baahan marka eh, waana baab fiican kolley oo oo insaani ah oo qofka insaannimadiisa iyo wax badan ka taraya oo hadda basharku hadda u baahan yihin isna caybka badan iyo iyo xumaanta iyo dagaalada iyo laga yaaba inuu wax ka tari lahaaba waa tud ibnu carabi lahaa الدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني meel kasta ani diinteedu waa jacayl buuri meel kasta haba aadi ama hojeesatee marka labadaasna saasaan kusoo koobi lahaa waa mahadsantahin
Een, rumaysashada aragtiyaha falsafadeed iyo iimaanka diimeed lid ma isku noqon karaan cumarow aynu iska soo gebagabeynaynaaye een, maxaad mowduucan iyo ka soomaali ahaan halkan ka joogna ka odhanaysaa labadaa isku day een, mahadsanid saaxiib
rumaysashada afkaaraha falsafadeed iyo iimaanka lidima isku noqon karaan haa oo maya dee haa oo qofku de afkaar kulligood maaha laakiin qaarkood haa tusaale ahaanta qofka aamina fikradda eh, fikradda nihalismka inaan noloshu macna lahayn dee iimaankiibay kasoo horjeedaa iimaanku wuxuu leeyahay noloshu macnay leedahay oo waxaa laynoo abuuray wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun innaga ka islaam ahaan dee waxaa laynoo abuuray ilaahayna aan eh, addoomo u noqono oo noloshu macnay leedahay oo aakhiraa jirta oo thawaab baa jira oo ciqaab baa jirta oo akhlaaq baa jirta oo macnaa jira bay nolosh bay diintu qabtaa laakiin qofka aamina dee fikradda nihalismka oo kale ها ودينته هو كسور جدا ولد وقته افكاره بدن بعد دينته كسور جدا فلسفيه كل ود لكن ما هذا افكاره كلنا دينته موافق سنين واحلايا بدي تحس هذا الشيء وكله إلهي جريتانكس أفكارها ودودية فلسفية أنا بدي دين بأيو أمين سنين من الفلاسفة دين بأمين سنين إلهي جريتانكس ودودة جري وأما فلاسفة هو الجريك هذا أنا وكوي دم بالربوبيين ترى يرى ديس ديس ديس كلا يرى أما oo ay ka mid yihiin niman aan diinba aaminsanayn dee tusaale ahaan antony fulu ninka la yihahdo ay wadaadadu aad uga sheekeeyaan antony fulu ninka la yihahdo ay yidhahdaan wuxuu yidhi hadda waa there's a god aad uga sheekeeyaan yidhahda marka hore mulxid buu ahaa waa run marka mulxid weyn buu ahaa ingiriiska ah markii dambena yidhi there's a god ilaah baa jira dee ninkaasi ma aha diin muu gelin dee haddana ilaah baa jira buu yidhi. keliya wuxuu aaminsanaa in jiro cid abu- koonka abuurtay marka haa falsafadaha qaarkood diinta toos bay uga soo horjeedaan taasaana ka mid a nihalismka la yihahdo ama alcadamiya carabiga lagu yihahdo waxba yahayda falsafadda waxba yahay baa la yihahdo tusaale ahaan waxaa kasoo horjeedi karta fikradaha laga yaaba in kasoo horjeedi karaan ee falsafiga ah waxaa ka mid a dee kuwaasa ka mid a marka haa baan odhanaynaa falsafadaha qaarkood way kasoo horjeedaan xitaa taas exist- existentialismku oo aad bay iyo lafteeda kasoo horjeedaa qaybe kasoo horjeedaa badan Eh, taa stoic philosophigan hadda sheegayay eh, iyadu ilama aha inay kasoo horjeedo si complete laakiin de waa bad ilaahay afkaar badan oo falsafadeed oo diimaha aada uga soo horjeedaa jira marka eh, taasaa ka mid a tan afkaarta tajriibiga oo kale baa ka mid a imbricismka wax la yahdo leh wax walba ituso itaabsiida unbaa xaqiiqa aleh afkaar baa jirta odhanaysa falsafiyo keliya waxa aynu cilmi ku sheegi karaa wixii aynu itus oo itaabsi ah taana dee diinta kasoo horjeeda oo dee ilaha itus oo itaabsi maaha oo jannadu itus oo itaabsi maaha kahyees afkaara badan baa jira oo haddii la aamino diinta kasoo horjeeda afkaaro diinta taageersan baa jira marka falsafadu waa wax ballaaran waa bad ilaahay oo ballaaran qof waliban uu ka heli karaa wixiisa waana eh, arrin u baahan qofku inuu aada u fahmo taas waxaad kusoo koobayaa eh, sakiyow eh, waan kaga tegayaa akhyaarta ama dadka innaga ka soomaali ahaan haddaynu nahay eh, arrinta falsafada waxaynu u baahnay inaynu dib ugu noqono lama anu maba ogiba meel lagu dhigto soomaaliya dhulka soomaaliya degto o dhanba ama jabuuti ha ahaato ama hargeysa ha ahaato ama muqdisho ama meel kale ha ahaatee meel lagu- anu anu ma ogi umana malay haddii jirtan waa yarta waxaana laga haystaa fikrad aada u khaldan oo xitaa qaar ba waxay ku odhanayan dadka fi- eh, falsafadu waa sixirka qaar baa sixirka aaminsan maaha sixir falsafadu waxau yidhahdaa nin lahado doctor xamse yusuf if you don't philosophize someone else will philosophize for you haddii aanad falsafadoon cid kale ku falsafadoonaysa tusaale ahaan waxay ku leeyihiin afkaara hadda jira oo kale innaga noo yimaada waa afkaara falsafadeed dimuqraadiyadda hadda intaa laga shakeynayo somalilan oo kale ama puntland oo kale ama soomaaliya meel kasta dhulka soomaalida laga shakeynayo dimuqraadiyad dimuqraadiyad waa fikir falsafadeed wey greega ka yimi waa fikir xukun weeye xitaa marka waxa- taasaa ka mid a waxaa ka mid ah afkaaraha dhaqaalaha ee capitalismka waxaa ka mid ah afkaaraha dhaqaalaha ee ee communismka oo kale waxaa ka mid afkaarahaas oo dhami waa afkaaro falsafadeed innaga marka way inoo yimaadaan dad bay noo soo falsafadooday wixii baynu iska qaadanaa ama iska diidnaa ama waxaa ka mid ah afkaaraha diimeed xitaa afkaaraha diimeed ee inoo yimaada waa afkaara innagu aynaan waxba ka ogeyn xalaalo waynu iska qaadanaa marka waxay keenaysaa haddaanad falsafadoon cid kale ku falsafadoonaysa marka een, een, een, een, een, een, een, taasna waa noocaas Marka waxaan ku odhan lahaa falsafadda in la barto wey. waayo waxaynu u baahannahay inaynu fahno asalka afkaarta aynu la macaamilayno inaynu wax iska nacno waxna iska jeclaano maaha waxaynan asalkiisa garanayno ku muranno maaha wax ma taas talabaad waxaynu uga baahannahay dadka mutadayiniinta ah oo kale waxay uga baahan yihiin afkaarta diimeed inay ku hubsadaan dad badan baa jira iska aaminsan waxyaabo diimeed oo laga yaabo inaanay jirinba oo ama marka loo bandhigo tafkiirka saxda ah qos wax lagu qoslaa sheikha loodhan jiray ghazali alimaam maxamed alghazali oo de philosopher isaguba iska ah inkastoo uu qoray bugu lahaa taafut lfalaasifa uu leeyahay falsafadan iyo waxaan dadaanba waa khalad haddana wuu falsafadoonay dee wuxuu i kuwa baa jira shiica buu dhici oo baqdaad joogay dabeedna kuwa suniyiina baa u tegi jiray marka nimanka shiicadu falsafada yaqaanin nimanka suniyiintu ma aqoon buu kuleeyahay dabeedna way u tagaan kuwa suniyiinta u taga iyagoo meel fadhiya waxaabay noqdaan waxayba noqdaan buu wax lagu qoslaba leesh usuulu lfalsafa ma fahansana usuulu tafkiir ma fahansana qaabka loo fekero asalkiisa ma fahansana waxay la ordayaan wax yaroo ama xadiis ay soo maqleen hadduu doon run iyo oo daciif wuxuu doon ahaado ama ay fahamkiisa khaldeen bay loo tegayaan nimankan niman falsafada bartay iyo tafkiirka saxda ah iyo waxaas ay soo haystaan iyo argumentka waa la kala daadiya dabeedna wuxuu yidhi waxay noqdeen wax lagu qoslo waxaan u bartay buu yidhi falsafada inaan laygu qoslin oo dadku igu maadaysan oo markaan doodayo aanan noqon udxuukatu zamaan alimaam alghazali baasaa yidhi garanaysa waxa dhowr boqol oo sano ka hor baasaa yidhi wax kun sano ku dhow marka een, imaam alghazali hadalka uu sheegi waa runtii dad badanoo hadda iska hadlaya jira oo ama ha noqdo siyaasiyiin ama ha noqdaan wadaado oo marka qofku uu barto usuulu tafkiira naaqid iyo falsafad iyo waxa uu barto qosol weeyaba wax lagu qoslay ku hadlayaan lanna waa toroorog bay ku hadlayaan hadal aan ishaysan oo macnaa lahayn bay ku hadlayaan marka taasaan odhan lahaa lambar inta marka u dambaysa waxaan kusoo gebagabayn lahaa falsafado badan falsafadu waxay leedahay meelo badan oo ay daraasiso tusaale ahaan waxaa jirta philosophy of law sharci iyo qaanuunka falsafad buu leeyahay philosophy of science baa jirta very important ah. saynisku falsafad buu leeyahay manhaj la raaco oo falsafadeed buu leeyahay saynisku manhajkaas falsafad haddaanad raacin waxaad wado saynis noqon maayo manhajkaa falsafadeed ee ay raacaan hadda eh, eh, saynis yahanadu waa hal wado ku socdaa oo methodology iyo manhaj la yaqaano ku socdaa eg manhajku saynisku isagu manhajka ma sameeyo laakiin manhajkaa sayniska sameeya eg maaha productigiisi oo wax ka sarreeya isaga falsafada uu ku dhisan yahay saynisku marka taa in la fahmo wey oo hadda waxyaabo badan nathariyaad badan oo dadku qaar ama iska diidaan ama qaar iska yeelaan oo ma- tii adiga ku waafaqda iska qaadanayso wuxuu wax isla socda backage la socda wey haddaad diido tusaale ahaan waxaa jirta big bang theory wax lahado oo caalamku isugu bilowda ka hadlaysa theory dhan oo dee laga qorin buwaag badan wey waxaa kaloo jirta evolution theory oo ku saabsan noolayaasha iyo say u faafeen ama xayawaanaadka iyo say say u fufeen So, waa hal manhaj bay raacayaan Un- marka lagama aqbali karo inaad midna iska yeesho midna iska diido waxaa lagaa rabaa inaad manhajka sayniska intaad fahanto eegto oo tirahdo manhajka sayniska labaduba la socdaan haa mid kasta meelaha ay ka eh, eh, daciif ka tahay iyo meelaha ka daciifkayn waa wax si gaara loogu doodi karo laakiin waa hal manhaj selective kama noqon kartid oo adigu taa doonta iska soo qaadin kartid waxaa lagu odhanayaa which manhaj which methodology baad raacaysaa baa lagu odhanaya hadda problemka taagan bay ka mid tahay qey- sayniska qayb iska qaado qayb iska iska qaadan manhajka sayniska dib ugu noqo manhajka sayniska waa induction wey waxaa lahdo istiqraac wey maba aha deduction istinbaat waa macnaheedu maxay waa wax mar walba wax ka dhiman yihiin manhajka saynisku mar walba waxbaa ka dhiman boqolkiiba boqolba ma jirto sidaa awgeed buuna u shaqeeyaa kuna shaqeeyaa kuna fufaa adduunkuna u adeegsadaaba oo uu ku fiican yahayba saas weeye wax go-aan oo meel yaalla mahmaadka saynisku waxaa kaloo jirta philosophy of religion baa jirta philosophy of political philosophy baa jirta philosophy of feminism baa jirta philosophy of waxaa afkaar jirta adduunka falsafad bay leedahay, bay salka ku haysa marka inaynu baranno oo iskuullada iyo jaamacadaha lagu barto tafkiirka iyo ummaddu inay fikirto ummadaan fikirayn meel fadhida baynu nahay runtu saas weeye inaynu fikirno weeye oo jaamacadu noqdaan meel lagu shiilo maanka dadka ee aanay noqon meel dadka wax loogu talqiino talqiinku waxay wax loo yeeriyo wax loo meeriyo saa weeye iyo saa weeye bas qof weyn baad arkaysaa jaamacad ka soo baxay oo xitaa ka soo baxay eh, waxyaabahan humanitiska eh, dhaqaalaha iyo ku saabsan haday- haday waxyaabaha iska eh, siyaasadda iyo ku saabsan eh, sociology iyo eh, cilmiga bulshada iyo ku saabsan waan waxba kala waxba kala wuxuu xifdsan yahay buwaagumis hal wax warqad ama afar kelmadoo isto- isku toosan oo caqliya ma qori karo waxaan u baahannahay caqliga la soo cesho caqli maxaan ku soo celin karaa in la falsafadoodo wey si aan dadka kale inoogu falsafadoon maasantiin